alxamdu للh رb العاalمين والcاaqبة للمتقين وlا cdوان إlا عlى الظالمين slى اllه عlى نbyina mحamd وعlى آlه وصaحbه وsلم تsليimا kثيirا اllahma اnfcna bma clمtna وclmna ma ynfcna وزidna clmا bab وuجوب صوم رمضان وبyاn fضل الصyاm وma yتcalq bه wuxuu baabu yahay waajibnimada soomka ramadaan iyo caddaynta fadligiisa la caddeeyo wamaa yatacallaqu bihi iyo waxa la xidhiidha sida ictikaafka iyo acmaasha khayrka in lagu dadaalo bisha ramadaan iyo wixii la mid ah asawm iyo asiyaam waa masdaraan luuqa ahaana sowmku waa alimsaak sharcanna soomka waxaa la yidhaahdaa alimsaaku can ilmufatiraati min طuluuci اlfajri الthaani ilى guruubi الshamsi maca niya qaala allahu tacaala rabbi waxa uhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa rumeeyeyow kutiba calaykum waxaa laydinku waajibiyey alصiyaamu soom baa laydinku waajibiyey kamaa kutiba calى aladiina min qablikum sidee loogu waajibiyey kuwii idinka horeeyeyba waxaa aayadda markaa rabbi uu ku tilmaamayaa in innaga soomka layna saaray ummadda nebi maxamed haddaynu nahay ummadihi ka hore horena saas oo kale la saaray lacallakum tattaquun macna ahlulcilmigu idhaahdaan shaygu mashaqo iyo dhibba ha yeeshee haddii laakiin shay caama laga dhigo oo ummadoo dhammi samaynaysa ama dad badani waxa weeye qofka mashaqadii hadduu gaar ku yahay ka soo gaarhi layd way ka kala fududaanaysa ilaa qowlihi tacaala la gaadhayo shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wabayinaati min alhuda waalfurqaan shahru ramadaana bisha ramadaan aladii bisha weeye oo shahrudaa aayaddaasi ay ka bilaabmayso waaba la mubtadaysan karaya khabarkina aladii iyo waxaa ka dambeeyuu dhacaya hadii la ydhaa shahru waa khabar mubtadihina wuu qadaran yahayna waa iska suuro geli karta ay daalikum kiinaasi shahru ramadaana weeyi aladii bishaasoo unzila fiihi lqur'aanu dhexdiisa qur-aanka la soo dejiyey hudan xaalo uu hanuun u yahay linnaasi dadka wabayinaatin aayado cadcad xaalo uu yahay oo min alhudaa hanuunka ka mid ah iyo wlfurqaani furqaan yani mid xaqa iyo baatilka kala saaraya aayado cadcad oo ka mid ah iyo wixii xun iyo wixii maaragtay wanaagsan iyo ka wanaagsan iyo ka xun iyo wixii la mid ah faman shahida qofka xaadira minkum idinka xaaluu idinka mid yahay ashahra bishaasi ramadaan falyasumhu ha soomo wman kaana mariida aw calaa safari facidat min ayaami ukar qofka xanuunsanaya ama safar ku jira bisha ramadaan ama wax ka midina maalmo kale ayuu waxa weeye isaguna soo qallaynaya intii dhaaftay uu soomaya wa ama alaxaadiidu faqad taqadamat fi lbaabi aladii qablahu axaadiidtu baabkan hore ee zakada ku saabsanaa bay noogu soo hormartay waayo waxaynu soo aragnay axaadiidtii sheegaysay waajibnimada soomka iyo inuu yahay arkaanta islaamka mid ka mid ah iyo waxyaabaha jannada lagu gelaayo intaba wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama qaala allahu caza wajal ilaahay waxa uu yihi kullu camali bni aadama ibnu aadamka camalkiisa dhammaantii lahu isagu u sugan yahay oo isaga ayaa iskale ila siyaama soomista mooyaane fa innahu siyaamku lii anigu ii sugan yahay wa ana ajzii bihi aniga ayaana ku abaal marinaya markaa mar haddii ilaahay jala wacalaa uu yahay allaha kariimka ah isla markaana isagu uu ballan qaaday si toosa soomka inuu ciddii la timaada ugu abaal marinayo ajarkiisa ajarka soomku inuu cadiim yahay oo aada iyo aada u wen yahay baa halkaa aynu ka arkayna waayo abaalmarinta iyo deeqda ka kariimka ahi waa mid waasic ah oo ballaadhan qaala wasiyaamu soomkuna junnatun waa gaashaan junnada turuskaa la ydha leebabka iyo laysaga dhiga marka dagaalka ama baquu jiro markaa waa gaashaan oo naartana gaashaan buu qofka uga noqonayaa kadaalika macaasida iyo xumaantana gaashaan buu uga yahay faidaa kaana yowmu sawmi axadikum marka uu xasilo ee macnihii uu jiro joogo maalinka soomka axadkiin yacnii axadkiin marka uu sooman yahay ee maalin uu sooman yahay ay tahay falaa yarfud hadal xun yaanu ku hadlin rafadka halkan waxaa looga jeedaa hadalkii xumaa walaa yaskhab yaanu qaylinin saasoo kale meelaha yaanu ka qaylin fain saabahu haddii uu caayo axadun axad aw qaatalahu ama uu la dagaalamo falyaqul ha yidhaahda inii saa'imun anigu waan soomanahay ma qalbiguu iska odhanayaa si naftiisa uu xasuusiyo se afkaabuu kaga dhawaaqayaa si kaasi uu u xasuusiyo mise labadaba wuu israacinayaa labadaba wuu israacinayaa waay innii saa'imun anigu waan soomanay ha yidhaahdo waladii allaha ayaan ku dhaartay nafsu muxamedin nafta nebi moxamed biyadihi gacantiisa ay ku jirta la khuluufu fami saa'imi qofka sooman afkiisa urta iyo isbeddelka ka soo baxaya khuluufku calooshu marka ay haraadee ay gaajooto isbeddel bay soo tuurtaayo ay dabadda u soo tuurtaa ee ur leh kariiha ah markaa khuluufku kaa weeye waxayna yidhaahdeen waa bidami lkhaa khuluuf calaa wasni fucuul khaluuf ciddii akhridayna qaar waabay ku qabsadeen la khuluufu fami saa'imi qofka sooman afkiisa isbeddelka iyo maaragtay urta ka soo baxaysaa oo tayabu way ka udgoon tahay cinda allaahi ilaahay agtiisa min riixi lmiski carfiga miskiga ama cadarka aada ka udgoon markaa urtan iyo isbeddelkani waa aharu taacati illaahi jala wacala qofku markuu rabbigii ateeca ee uu soomay ayaa waxaa ka soo baxay urtan mar haddii ay noqotay taacadii ilaahay la ateecay mid ka dhalatay ama ka timi sidaasi ayaa khuluufkii ku noqday ilaahay agtiisa mid aada u udgoon lisaa'imi qofka sooman waxa u sugnaatay farxataani laba farxadood oo yafraxuhumaa uu farxayo idaa aftara marka uu afuro farixa bifitrihi afurkiisuu ku farxaya iyo inuu soo dhammaystay maalin soomkeed ajarkiiyo abaalkana ilaahay uu ka rajaynaayo cuntadii iyo cabistii iyo waxyaabihii mamnuuca ka ahaana ay u bannaanaadeen oo uu iska maaragtay isticmaalaya iskaga raaxaysanayo waxyaabaha caynkaas wa idaa laqiya rabbahu rabbigii marka uu la kulmana farixa wuxuu ku farxayaa bisawmihi soomkiisuu ku farxaya oo markuu rabbigii la kulmo isagoo ilaahay soomkiisii ka aqbalay ajarkiiyo abaalka weyne uu ku siiyeyna uu ku abaal mariyo jannadana uu ku casuumay albaabka arayaan laydhaa uu ka geliyo wuu ku farxaya muttafaqu calayhi wa haada kani lafdu riwaayati lbukhaariy wa fii riwaayati lahu ay lilbukhaariyi waxaa ku soo arooray riwaayad kaloo bukhaari uu wariyey yatruku طacaamahu wuxuu ka tegayaa qofka soomani طacaamahu cuntadiisa iyo wa sharaabahu cabistiisa iyo wa shahwatahu dumarkiisa yani galmadii dumarka isa uu galmoon lahaa min ajli daraadday buu uga tegey asiyaamu soomku lii aniga ayuu ii sugan yahay wa ana ajzii bihi anaana ka abaalmarinaya addoonka waalxasanatu xasanaduna bicashri amhaaliha toban laabkeed bay ahaatay oo toban jeer baa qofka loo laabay loo labalaabaya in ka badanna waxa weeye waa loo labanlaabi karaa oo maaragtay toban jeer in loo labanlaabaaba ugu hooseynaysa iyo wixii ka badan markaa soomka anigaa leh waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen wax lafdigaasi uu faa'iideynaya yanii soomka qofka xaqiiq ahaan u sooman ilaahay unbaa jala wacalaa taalacan kara ilaahay unbaa ogaan kara qofkan inuu sooman yahay iyo in kale ya marka xagga ikhlaaska ayaa soomku waxa weeye ku badan yahay laakiin xagga acmaasha kale haday noqoto salaad iyo acmaashan kaleba dee dadkii baa laga yaabaa inay daalacdaan oo ay arkaan markaa soomkaa addoonkii iyo rabbigii u dhexeeyey qofka ilaaliyey si wanaagsan uga soo baxa ya ilaahay baa jala wacalaa abaalkiisa iyo ajarkiisa ballan qaaday wa fii riwaayati limuslimin riwaayad kaleoo muslimka u suganina waxay ahayd kullu camal ibni aadama ibnu aadamka camalkiisa dhammaantii yudaacaf waa loo labanlaabaya marka ama soom ha ahaada ama yaanu ahaane camal oo dhan in la labanlaabayo khayra ayaa laga qaadanaya halkaa ilaahayna waa ka yidhi wain taku xasanatan yudaacifha wayu'ti min ladunhu ajra cadiima wahada min fadli illaahi waraxmatihi ya ikhwaan ilaahay fadligiisa iyo raxmadiisa taasina weeyi alxasanatu xasanadu bicashri amhaaliha toban la mida ayay ahaatayoo toban jeer baa qofka loo labanlaabaya ilaa sabci miati dicfin alxasanatu xasanadu bicashri amhaaliha ay yudaacafu waxaa qofka loo labanlaabayaa bicashri amhaaliha toban la mida ilaa sabci miati dicfin ilaa toddoba boqol oo labanlaab ilaa dadka qaar toddoba boqol oo jeer loo labanlaabo mahalu mahalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili اllahi kamahali xabatin anbatat sabca sanaabila fii kuli sumbulati miatu xaba wallahu yudaacifu liman yashaa waa ka ilaahay aayaddaa suuraة اlbaqara ku sheegay waay qaala allahu tacaala alla waxau ihi ila sawma soomka mooyaane fainahu lii soomka anaa iskale wa ana ajzii bihi anaana qofka ka abaalmarinayo yadacu wuu ka tegayaa shahwatahu shahwadiisii iyo wa طacaamahuba min ajli buu uga tegaya lisaa'imi qofka soomanna waxaa u sugnaaday farxataani laba farxadood farxatu cinda fitrihi farxadi waa marka uu afurayo wa farxatu cinda liqaa'i rabbihi farxadda labaadna waa markuu rabbigii la kulmo walakhuluufu fiihi walakhuluufu fiihi isbedelka afkiisa ka imanayaa aطyabuu ka udgoon badan yahay cind allahi ilaahay agtiisa min riixi lmiski carfiga miskiga iyo urtiisa markaa fiihi afkiisa weeye waay oo waa famkii oo inta miimtii laga tuuray dabadeetana la jaray waayo waa mudaafun ilayhi soo maaha waxaa lagu jaray ya-daa damiirna waa la raaciyey uun fiihidii ka koobnayd xarfuljarka iyo damiirka maaha ma garate ee fiidaa hore imaka waa isam hidanna iyaduna dee waa isam kale waa damiir marka waa afkii afkiisa waay axaadiidtaa ikhwaani ama xadiidkaa riwaayaadkiisa sheekhu uu soo arooriyey aada iyo aad buu ugu cadlay ugu cad yahay fadliga iyo qiimaha uu leeyahay soomku wa min afdali alacmaali asaalixa bal ilaahay jala wacalaa isagaa abaalkiisa waxa weeye ballan qaaday cadad la-aan iyo xisaab la-aan sida sabirka ilaahay markuu ka warramayey wuu yidhi inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bikayri xisaab oo kale ayaa soomkuna u yahay waayo soomka qudhiisu sabirkuu ka mid yahay oo sabir wuu u baahan yahay noocyadii sabirka oo dhan baa ku jira anhu ay can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi man anfaqa qofka bixiya zawjeyni laba nooc fii sabiili اllahi ilaahay daraaddii u bixiya laba noocoo xoolaha ka mid ah ama laba camal la yimaada nuudiya waxaa looga dhawaaqayaa min abwaabi اljannati albaabada jannada nuudiya waxaa loogaga dhawaaqayaa min abwaabi اljannati albaabada jannada yaa cabdallah addoonkii ilaahay oo haadaa kan aad samaysay khayrun waa khayr weeyi waa arrin wanaagsan faman kaana axadka ahada min ahli salaati dadka ahlu salaaga ah duciya waxaa looga yeedhayaa min baabi salaati albaabka salaada oo macnuhu wuxuu noqonayaa wallahu aclam qofka ee camalkiisu uu u badan yahay salaada ee sunnayaasha salaada aada u badsada ilaa salaadu ay maaragtay ka qaalib noqotay acmaashiisa kale duciya min baabi salaa waman kaana min ahli ljihaadina ahluljihaadka qofka ahaadayna duciya min baabi ljihaad waman kaana min ahli siyaamina duciya min baabi arayaan waxaa looga yeedhayaa min baabi arayaan albaabka la ydhaa arayaan albaabka markaa cokanaanta ama wabaxaba oo min arayi baa laga keena xadiid baynu ku gaari doonaa waman kaana min ahli sadaqati ahlu sadaqaha qofka ka midana duciya min baabi sadaqa albaabka sadaqadaa looga yeedhaya jannadu sideed albaab bay leedahay sidaa inay kala yihiin baanaynu halkaa xadiidka ka qaadanayna qaala abu bakrin abu bakr baa wuxuu yihi radia allaahu canhu ya biabi anta wa ummi aabbahay iyo hooyaday baan kugu furanayaa ee ufdiika biabi anta wa ummi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow maa calaa man mid korkii masaara duciya looga yeedhay min tilka alabwaabi albaabadaasi macnii mid ka mida qof looga yeedhay korkii masaara min daruurati naqsi iyo wax khasaare ahi masaare eh hal yudcaa ma looga yeedhaya axadun qofnaba min tilka alabwaabi albaabadaasi kullihaa dhammaanteed macnaha hadalku muxuu dhacayaa albaabadaa mid ka mida qof looga yeedhay naqsi iyo waxa weeye khasaara masaara ee dee wuu liibaanay oo waa qof jannadiiba galay ya ama min daruuratin ay min darar ama min naqsin wa khasaara masaare eh cid ma jirtaa looga yeedhaya albaabadaas oo dhan qaala wuxuu ihi rasuulku calayhi الsalaau wasalaam nacam ha waarjuu waxaana xaqiiqa an takuuna minhum inaad ka mid noqonayso waarjuu waxaan rajaynaya an takuuna minhum inaad ka mid ahaato oo kuwa aad ku jirto mutafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqan marka ahlulcilmiguna waxay idhaahdaan rajaa ama arju waa lafdiga rajaagu ee hadalka ilaahi iyo ka rasuulka markuu ku soo arooro waa yani xaqiiquu sheegaya waa litaxqiiq waa wax xaqiiqaahoo dhacaya wey xadiidku markaa wuxuu daliilu yahay fadliga abu bakar radia allaahu canhu wa ardaa waayo albaabadaas oo dhan baa looga yeedhaya waay waxaa laga qaadanayaa markaa camalkiisu siduu u badnaa yaa abwaabtaa khayrka oo dhan inuu ku wada horeeyo oo dhammaantooduu wada badsanayay kayfa laa wahuwa sidiiqu اlumma wa afdaluhaa bacda nabiyiha radia allahu canhu ardaa sidaasaa markaa xaalkiisu uu ahaa shaahidka uu ka waafaqsan yahay baabkuna wuu iska cadyahay wman kaana min ahli الصiyaami duciya min baabi الrayaan wacan sahli bni sacdi radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalama qaala ina fi ljannati jannada waxaa ku yaala baaban in la idhaahdo fiidaa waxaba lagu wadayaa macnaheedii darafka ahaa ama waa bimacna laami ina fi ljannati ay ina liljannati jannada waxa u sugan oy leedahay baaban albaab yuqaalu lahu la yidhaahda arrayaan baa la ydhaahdaa arrayaan arrayaanna waa min arayi baa laga keenay arrayina waa wabaxa ama marka maaragtay biyo iyo sharaab iyo wax la mid ah laga dhergo tanna waa munaasibo aada iyo aada u qaali ah dadka soomaa markii adduunyada ay ku haraadeen soomka markay ku haraadeen ee sharaabkii iyo cabistii ay kaga go-een ayaa ilaahay jala wacalaa wuxuu ku abaalmariyey arrayaan sharaabka jannada iyo biyaha yaalla ee daa'imka ah inay waxa weeyaan ku raaxaystaan oo helaan yuqaalu lahu rayaan yadkhulu minhu waxaa ka gala jannada albaabka asaa'imuuna dadkii soomi jiray yowma alqiyaamati maalinka qiyaame ka gelaya laa yadkhulu minhu kana geli maayo axadun axad oo hayruhum iyaga aan ahayn yuqaalu waxaa la odhanayaa in asaa'imuuna dadkii soomi jiray maya wayaquumuuna way istaagayaan laa yadkhulu minhu kana geli maayo axadun hayruhum cid aan iyaga ahayn faidaa dakhaluu marka ay galaan baa uqliqa la xidhaya yani ka u dambeeya markuu gala iyagu ay ku wada galaan baa dam laga siinaya oo lafdiga muslimku waa ka sheegaya faidaa dakhala aakhiruhum ka u dambeeya markuu galo ayaa uqliqa lagu xidhay falam yadkul minhu axadun cid kale ka geli mayso imise jeer baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku celiyey iyaga mooyaane cid kale inaanay albaabkaa shaqo ku darsanahayn ona ka gelay waxaasoo dhamme waa litaakiid ma garata muttafaqu calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay marka axaadiidtani waxaa jiray marka la ego taariikhda islaamka ka soo bilow saxaabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam dad baa jiray ay saamaysay oo fadaaisha axaadiistani ay sheegaysa si ay u helaan u go-ay soomkaa iyo cibaadooyinkaasi oo ku dadaali jiray allah inoo fududeey وعن أبي سعيد الخdري رضي الله عنه قال وxuu hi قال رsuuل اللhi رasuulka إلaahy وxuu hi صلى الله عليه وسلم mا miن عبد adoon ma jiro adoonkaasoo yasuumu soomaayo yوما maalin fي sabiiل الlahi ilaahay dartii u soomaayo ilaa hadduuse jira baacad اllahu ay أbcad اllahu weeye macnuه oo baacada mufaacaladu ama faacalada waan leeyahay waa lilmubaalaغة baacad allahu ay abcad allahu ilaahay wuxuu kaga fogayaa bidalika alyowmi maalinkaa wajahu wejigiisa cani naari naarta sabciina khariifan ay masiirata sayri sabciina khariifan mastaafo toddobaatan sannadood loo socdo khariifan ay sana weeye muttafaqu calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqa qofka ilaahay dartii yoom qura u sooma ilaahay wuxuu naarta kaga durkinayaa mastaafo loo socdo toddobaatan sano waa mastaafo aada iyo aada u fog soo maha waay fii sabiilillaahina laba macne saynu cumdahaba ku soo marra ayay ahlulcilmigu ay saaraan oo laba sibood bay u tawjiihiyaan waxaa la yidhi fii sabiilillaahi waxaa looga jeedaa qofka yacni jihaad ku sooma oo isagoo jihaad ku jira soomkiina raaciya ee labadaa cibaada isu barkiya cibaadatljihaad iyo cibaadatu asiyaam waay waxaa kaloo loo fasiray fii sabiili llahi ilaahay dartii unu sooma yani waxa weeye jihaad bayaanu ku jirin ilaahay daraaddii u sooma ee ee la yimaada camalkaa ilaahay uu ugu dhowaanayo soomkaa وعn abi hurayraةa radي الlahu canhu can الnabiyi slى الlahu عalayh waslm qaala wuxuu uhi man sooma qofka sooma ramadaana iimaana واxtisaaba غfira lahu ma taqadama min denbihi muttafaqu caleyh xadiidka waynu soo maray iimaanan iyo waxtisaabanna xaalla waana laga dhigi karaa mafcuuli min ajlihi baa laga dhigi karaa mafcuulu mulaqna waa laga dhigi karaa garo wa canhu radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala ida jaءa ramadaanu bisha ramadaan marka uu yimaado futixat waxaa la furfura abwaabuljanati albaabada jannada albaabada jannadaa la furfuraya waay lafdi kale waxaa ku soo arooray abwaabu raxma la furaa riwaayad kale waxay sheegaysaa abwaabu samaa'i baa la furaa ismana diidayaan albaabada jannadana waa la furayaa oo waa waktigii ee dadka muslimiinta ahay ay ku dadaali jireen waxa jannada lagu gelayo oo daacaadka iyo khayrka ah waxaa jannada lagaga fogaanayana ay iska ilaalinayeen albaabada samadana waa la furayaa si acmaasha wanaagsan len acmaasha fiican waa la rafciyaa si waxa weeye halkaa looga geliyo albaabada raxmaddana waa la furayaayo ilaahay jalla wacalaa raxmaddiisa ayaa dadka mu'miniinta ah waxa weeye ku soo degayso ay helayaan sidaa awgeed baa khayrka iyo wixii ilaahay raalli gelinaya ay qaabilayaan sooma aragtid sharka iyo wixii xunnaa ay ka fogaanayeen waqulliqat waxaa la xidhxidhaa abwaabu naari albaabada naartana waa la xidhxidhaa wa sufidat ishayaaiinu shayaadiintana waa la katiinadeeyaayo katiinadaa lagu jebiyaa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay waay shayaadiintiina waa lagu jebiyaa riwaayad baa sheegaysa maradatu shayaaiin kuwa la xidhxidhayaa inay yihiin maradatu shayaaiin sidaa awgeed baa waxa weeye waxay ahlulcilmigu idhaahdaan kuwa la xidhxidhayaa waa shayaadiinta kuwoodii madaxaadka amaa kuwii ka hooseeyey iyaga waxa weeye waa iska soconayaanoo shaqadoodii waa iska qabsanayaanoo dee ciddii ay duufsan karaan way duufsanayaan waxaa kaloo waxa weeye bacdu ahlilcilmi aan arkay oo odhanaya shayaadiinta dadka mu'miniinta ahunbaa laga xidhayaa ee gaalada laga xidhi maayo iyagu rabadaan iyo rabadaan la-aan dee gaalo ma kala taqaan ma fahamti wixii qabla rabadaan uu qasanayey ayuunbuu rabadaanna iska wataa umay bilanba isaga waxaanay u deliishadeen alam tara ana arsalna shayaaiina cala alkaafiriina alam tara ana arsalna ana arsalna shayaaiina cala alkaafiriina tauzuhum aza mar walba waxa weeye way duufsanaysaayoo way wadaayoo sharkay ugu yeedhaysaayo kol kaste rabadaan iyo kayrkeed way ku foogan tahay waxay ahlulcilmiga qaarkood soo arooriyeen sida qurdubi oo kale kitaabkiisa qiimaha badan ee la ydhaha mufhimka haddii la ydhaho shayaadiintiiba haddii la xidhxidhay sawkan haddana rabadaanta aynu aragno sharar dhaca sharar badanoo dee dhacaynu aragnaa iyadoo rabadaan ah xaggee sharkani ka yimi shayaadiintii waa tan la xidhxidhay waxaa la odhanayaa shayaadiintii oo dhan lama xidhxidhina kuwii maradada ahaa ee khatarta ahaa hogaamiyaashii madaxaadka baa la xidha waay markaa kuwii kale ayaa dee shaqadoodii haya oo wixii ay duufsan karaan duufsanaya taasi waa jawaab haddii xataa la idhaahdo maya daahirka riwaayadan ha lagu socdo shayaadiintoo dhan baa la xidhxidhayaana waxaa lagaga jawaabayaa waxa weeye dee shayaadiintu keligeed sababu maaha sharka ya sharku keligii dee waxa weye shaydaanku keligii sharka ma keeno ma fahamti alanfus alkhabiia nafaha xunxun waxaa suurowda iyadoo shaydaankiiba aanu markaa u qurxin inay xumaanta iskaga dhacdo caadooyin xunxun baa laga yaabaa inay iska jiraanoo dadku ay iska sameeyaan adugu markaa siyaabo kale oo xumaanta ay u iman kartaaba way jirtaa haddii xataa lagaba soo qaado in shayaadiintii wada xidhxidhan yihiin taa macnaheedu maaha shar oo dham inaanu dhici karin ama muraadka loo jeedaa waxa weeye sharkaa yaraanaya oo sidii bilihii oo hore oo kale ma noqonayo dee taasina waa mid waaqac ah oo xaqiiq ahaan la arkayaba soo maaha oo bisha rabadaantu inay aada uga shar yar tahay oy aada uga dhib yar tahay bilaha kale ya waa mid waxa weeye la yaqaano waxaad arkaysaa laba qof oo maaragtay isafdhaafaya ama wax doonaya inay ka wada se odhanaya waa bisha waa bil rabadaane horta bal inoo kaadiya inta rabadaanta inoo kaadiya rabadaantu hayna dhaafto wa canhu ay can abi hurayrata xadiidkaa intaynaan gaadhin waa isbedele ilaahay jala wacalaa uu ku samaynayo koonkan marka bisha rabadaan ay timaado arrimahaas furista albaabada jannada xidhista albaabada naarta silsiladaynta shayaadiinta waxoo dhamina waxay tilmaamayaan dhiirigelin dadka wanaagsan lagu dhiirigelinayo inay ka faa'iidaystaan bisha rabadaan oo ay ka fara qabsadaan ma fahamte ta kale arrintani waxay dhacayaan arrimahani habeenka ugu horeeya bisha rabadaan ayaa arrimahanoo dhamm ay wada dhacayaan sida xadiid kale markaa oo sugani uu tilmaamayey ya in awalu leyla arrimahaasi ay fulayaan anhu ay an abi saciidin اkhudriyi radi allahu canhu anhu ay an abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu ihi suumuu sooma liru'yatihi aragtidiisa ku sooma bisha bisha ramadaan waaftiruu afura liru'yatihi aragtidiisana ku afura bisha rabadaan markay bilig tidhaaya aragtaan sooma oo soomkii bilaaba bisha shawaal marka ay bilig tidhaaya aragtaanna ee afura oo soomkii rabadaan ka afura fain qubiya calaykum haddii la ydinka qariyo fa akmiluu dhammaystira ciddata shacbaana tirada shacbaan halaathiina yani waxa weeye soddon ku dhammaystira muttafaqu calayhi wa hada lafdu lbukhaariy wa fii riwaayati muslimi riwaayadda muslim waxaa ku soo aroortay fain qumma calaykum haddii la ydinka qariyo qubiya iyo qumma iyo waxay sheegayaan qarintii fasuumuu sooma halaathiina yowman soddon cisho sooma soddon cisho sooma waay intaasunbuu ku joojiyey soo ma marka calaa kulli xaal bisha laba mid baa waxa weeye lagu soomi karaa bisha rabadaan laba arrin midun baa lagu soomi karaa imaa in la arko iyadoo bishii rabadaan ay bilatay iyo imaa inay bishii ka horeysay dhammaato oo soddon waxa weeye la dhammaystiro ma garata haddii waxa weeyaan bisha shacbaan habeenkay sagaal soddon ay tahay sagaal iyo labaatan yani waxa weeye habeenkeeda soddonaade sagaal iyo labaatan lasoo dhaafay haddii la arko bishii rabadaan waa la soomaya haddii habeenkaa la waayana bishaasaa soddon lagu dhammaystiraya waxaad ka warantaa haddii waxa weeyaan habeenkii soddonaad ee la filayay inay rabadaan bilato suuragalka ay noqon lahayd haddii hawadii caad iyo maaragtay waxa weeye ufo iyo roob iyo daruur iyo waxyaaba caynkaas ay qariyaan bal ka war ya oo deetana la arki waayo bishaasun baa la dhammaystiraya shacbaan baa la dhammaystiraya baabu ljuudi wa ficli lmacruufi wuxuu baab u yahay waxbixinta ama deeqsinimada iyo wa ficli lmacruufi samaynta macruufka iyo wixii wanaagsan juudku luuq ahaan waa alkaram sharcanna juudka waxaa la yidhaahdaa ama waxaa loo yaqaanaa waxay ahlulcilmigu markaa yidhaahdaan waa ficlu ama icaau maa ynbai ama infaaqu maa yanbagii liman yanbagii saasaan filaya inuu ahaa cibaarada ahlucilmigu waa wax wanaagsan in la bixiyo wixii fiican ee habboon in la bixiyo cidday habboon tahay in la siiyana la siiyo marka juudka iyo deeqsinimada iyo ficilka khayrka ayuu baab u yahay iyo walighaari in la badsado min alkhayri khayrka fii shahri ramadaana bisha ramadaan dhexdeeda waayo waa wakti faadila waktiga faadilka ah ee qiimaha badanna in khayrka la badsado weeye waziyaadati min dalika iyo arrinkaa in weliba lasii kordhiyo lasii badiyo fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe ee minhu ay min ramadaan bisha ramadaan ka mid a wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu uhi kaana rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam ajwad annaasi dadka ka ugu deeqsisan buu ahaa juudku sidiisaba waa calaa anwaac ya waa noocyo kala duwan waxaanad ka heli kartaa noocyada juudka kitaabka la yidhaahdo madaarij saalikiin ee alcalaamatu bnu lqayim uu iska leeyahay baad ka heli kartaa waxaa ka mida maraatibtiisa weliba aan filaya kii ugu sarreeyey inuu ahaa aljuudu bilcilmi cilmiga in lagu deeqo aljuudu bilmaal aljuudu biljaah whaakada kaana wuxuu rasuulku ahaa rasuululahi salى اllahu alayhi wasalam ajwad annaasi dadka ka ugu deeqsisan buu ahaa wa kaana ajwadu maa yakunu fii ramadaan deeqsinimadiisuna waxay markaa waxa weeyaan ay ahayd marka ramadaan ay timaado ajwadu in la yidhaahdo la rafciyo ayay riwaayaadku u badan yihin baan filayaa waxaanay noqonaysaa kaanada isamkeeda marka jumladdan oo kale waxoogay ciraabteeda waxaa ku jira hadal badan ayaa ku jira macnuhuna waa kaa wa kaana ajwadu maa yakuunu fii ramadaan waxa deeqsinimo ugu sii deeqsisanaan jiro oo deeqsinimadiisu ugu badnaan jirtay ramadaanta markuu joogo wakhtiga ramadaanta xiina yalqaahu jibriilu jibriil marka uu la kulmo wa kaana jibriilu jibriilla wuxuu ahaa calayhi salaam ee yalqaahu mid la kulma rasuulka fii kulli leylatin habeen kastoo min ramadaana bisha ramadaan ka mid oo fa yudaarisuhu lqur'aana qur-aanka ay subcin jireen fala rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama xiina yalqaahu marka uu la kulmo jibriilu jibriil ajwadu bilkhayri khayrka uu kaga deeqsisanaa uu ka bixin badnaa min ariixi lmursalati dabaysha la diray dabaysha la diray ordaysa wax wanaagsan lala diray roob iyo raxmad iyo wax fiican muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay xadiidku waa wax fawaa'id badan oo bisha ramadaantaa in khayrka iyo maaragtay deeqsinimada iyo waxbixinta la kordhiyo kadalika akhriska qur-aanka la kordhiyo waayo waa shahru lqur'aan dadka wanaagsani markay kuu yimaadaan ee lala kulmo dadka wanaagsan khayrkiiyo wanaagga la kordhiyo arrimo badan qur-aankii iyo cilmiga kaleba la wada muraajaceeyo la mudaaraseeyo oo la isla eego oo la iska dhegaysto oo la mudaakareeyo masaa'il badan oo caynkaasaa laga qaadanaya iyo rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalama dadka isagu inuu ugu horeeyey sala allahu calayhi wasalam وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر طبنka dambe marka uu galo الcشhر الأواkخر من رaمaضان weeye أشhaasina waa cahdiyo أحya leyla habeenkuu noolayn jira waa iqada ahla wehelkiisuu toosin jiray washadlmizara guntiga ayuu xansheeran jira oo dhiisha iskaga dhigi jiray متafq عalayh horaynu usoo mar baabu نahyi عan تaqadumi رaمaضاna bsawmi xadiidkaa dambe wziyaadati min dalika fi lcashri alawaakhiri minhu soo baabka kumay soo aroorin taasuu daliil u yahay baabu nahyi can taqadumi ramadaana bisawmin wuxuu baab u yahay reebista la yska reebay ramadaan in lagala horeeyo bacda soom in lagala horeeyo bacda nisfi shacbaana bisha shacbaan la yidhaahdo kala barhkeeda wixii ka dambeeya yani maalinka lix iyo tobnaad laga bilaabo iyo wixii kasii dambeeya ilaa liman wasalahu bima qablahu qof ku xidhiidhiyey mooyaane wixii ka horreeyey aw waafaqa caadatan lahu ama caado uu lahaa uu waafaqay caado uu lahaan jiray tusaale ahaan maalinna waa furi jire maalinna wuu soomi jiray sheekhaaba caddeeyo wuxuu ihi bian kaana caadatuhu waaba inay caadadiisu ahayd yowma alihnaini waalkhamiisi maalinka ithniinta iyo khamiista inuu soomo fa waafaqahu ama uu dee maalina afuro maalina soomo fa waafaqahu oo uu dabadeeta sidaa ku waafaqay qaybtii dambe shacbaan baabkani wuxuu u guntan yahay sida xadiidta aynu ugu tegi doonno qaar ka mid ah mar haddii bisha shacbaan ee ramadaan ka horeysa ay kala badhanto oo kala barhka dambe inta dambe la gaadho lama soomayo wuxuun baa soomi karaa qof waxa weeye qeybteeda horena soo soomayey oo qofkan tusaale ahaan qeybta dambe soonka bilaabina xagga hore soo soomayey wuu iska sii soomi karaa isagu wuu iska sii wadan karaa ma garata wa kadaalika qofkii caado uu lahaa soomkan caado u lahaa sida itnaynta iyo khamiista iyo soonka maalin iyo afurista maalin iyo kuwaasi iyagu xaqooda karaaha kuma jirto loomana diidina waa mid jaa-is oo u bannaan ilaa maalin ama laba cisho ka hor ay gaadhayso ramadaanta soo gaadhayso waay iyo yowmushakiga can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu uhi laa yataqadamanna yaanu kala hormarin axadukum midkiin ramadaana ramadaan bisawmi yowmin maalin soomkeeda u yowmeyn ama laba maalmood soomkood ilaa an yakuuna inuu yahay mooye rajulu nin kaana mid ahaa yasuumu mid sowmo sawmahu soomkiisii caadada u ahaa falyasum ha sooma daalika alyowm maalinka ah ee ramadaan ka horeeya ha iska soomo muttafaqun calayhi haddii macnihii caadadiisa ay waafaqdo oo iniinta wuu soomi jiray ama khamiista ama maalina wuu soomi jiray maalina waa furi jiray adigu m maalinku soomi jiray ku beeganta wuu iska soomayey cidda markaa loo diidanya waa ciddii iyadu u qastida inay maalintaa soonto maalinka rabadaan ka horeeya ama labada cishee ka horeeya inay soom bilowdo u qastida waxay doontaa ka ahaato وعن بن عbاس رضي الله عنهma قال وxuu hi قاaل رsuuل اللhi رasuulka إلahy وxuu hi sلى الله عليه وسلم لا تصuموha soomina qبلa رaبضاaنa رaبضاan horteed ha soomin sumوu sooma لرu'yatihi u sooma aragtidiisa وأfطirوu لرu'yatihi aragtidiisana waa fura aragtidiisa u sooma macnii bisha رaبضاan marka aragtaan وأfطirوu لرu'yatihi aragtidiisana kuwa fura waa bisha damiirkan dambe wuxuu noqonayaa markaa shawaal kaa horena rabadaan fa in xaalat haddii ay teedda duunahu sokadi bishii khayaayatun daruuri fa akmiluu dhammaystira halaaiina yowman soddon cisho dhammaystira rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanu saxiix markaa waa masaladii hadda aynu sheegaynay markii dhoweyd haddii waxa weeye habeenkii soddon ay ahaan soddon ay ahayd bishu ama bishaa hore ha noqotee shacbaan ama rabadaanba ha noqoto haddii habeenkii la eegi lahaa waxay qariyaan bishii yah waa la dhammaystirayaa bishaasi hore ee markaa so socotay ayaa la dhammaystirayaa xadiidku wuxuu yihi sheekhu waa xadiis saxiixa buu yidhi imaamu albanina raximah اllahu tacaala isna uu saxiixiyey waay sheekhan markaa ardaygiisae salim ibnu ciid alhilaalina isagu xasan buu ku sheegaya qaala wuxuu uhi alkhayaayatu bilkayni اlmucjamati wa bilyaai lmuhanaati min taxtu kaynka dhibicda leh iyo ya-daasi labada dhibcood hoosta ku leh ee almukarara la soo celceliyo kolka la akhriyo wahiyo asaxaabatu waa daruurta alkhayaayi iyo asaxaaba ism daruura ma caad ama wax la mid a haduu qariyo wey wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam markaas sideedaba waxaan xisaabta la idhaha xisaab haddii laysu geegeeyo ama waxaan xisaabta la idhaahdaa bishaasi rabadaan dhammaadkeeda iyo bilowgeeda toono shaqo kuma laha lamana ictimaadayo sida ahlulcilmigu ay qabaan aragtida ayaa la ictimaadaya iyo tiradu inay dhimaato وعن أbي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم إdا bقya نصف من شعباaن إdaa baqya marka u hahay نصف barh marka u hadho min شhacباana bisha شhacبaan uu kala barh ka hadho falaa tasumuuha soomina ama dee barhkaasoo min شhacbaana bisha شhacbaan ka midi markuu hadho ha soomina rawaahu التirmidiي وqاala xadيiث xasن صaحيiح tirmidi baa wariyey waxaanu ihi waa xadiid xasan oo saxiix ah waay haada alxadiid ahlulcilmi fara badan baa saxiixiyey uu ka mid yahay mucaasiriinta alimaamu alalbaniyu raximah اllah ahlulcilmi badan oo ka horeeyeyna way saxiixiyeen ma garatay sida tirmidi iyo kayrkii iyo ibnu xibbaan iyo culimo badan oo kasii qoladaa ka sii cilmi badanina ama ka waaweynina iyaguna way ka hadleen xadiidka ahlucilmiga ka hadlay waxaa ka mid ah alimaamu axmed raximah اllah waxaa kaloo ka mida yaxya ibnu maciin cabdiraxmaan ibnu mahdi alkhaliili ahlucilmi badan baa ka hadlay sidaa awgeed baa bacdu ahli اlcilmi waxay rajaxayaan in maaragtay xadiidkan uu yahay munkar waxaa lagu qabsaday alcalaa ibnu cabdiraxmaan ninkii la odhan jiray oo aabihii ka warinaya wayaalu sanadku saxiix ahaaday laakiin waa lagu qabsaday xadiidka ya akaru ahli اlcilmina waxay idhaahdeen lagu camal fali maayo ay hadalkaa xufaadda iyo bay qaateen waxaa kaluu ka hor imanayaa bay idhaahdeen xaadiidta sheegaysa rabadaan soomkeeda maalin ama laba maalmood ha kala hormarinin xadiidkaa horeynu soo mar laa yataqadamana axadukum ramadaana bisawmi yowmin aw yowmeyn maalin ama labaa xadiidkaasi sheegay soo maaha wixii ka sii horeeya ka badan inaanu dhib lahayn ba xadiidka uu sheegaya kadalika waxaa kaloo ay qabsadeen xadiidtii xadiidkii caaisha iyo keyrkeed umusalame iyo ee ka warramayey rasuulku sala allahu alayhi wasalam inuu bishaa shacbaan aada u soomi jiray oo rabadaan taa dee mooyaane bilaha kale bishuu ugu soon badnaa ay ahayd bishaasii shacbaan xataa waxaa soo arooray soomka bishaa shacbaan inuu ku xidhiidhin jiray rabadaan marka riwaayaadka marka la iswaafajinayo bishaa marka la iswaafajiyana waxaa laga qaadanayaa majmuucooda inuu bishaa badideeda soomi jiray xikmado kala duwanna ahlulcilmigu way tilmaamaan marka adigu axaadiidtaa marka la ysu geegeeyo waxay dhaha xadiidtaasaa lagu camalfalay akar ahlicilmi saasay maraa laakiin bacdu ahlilcilmi oo uu ka mid yahaa alimaamu shaafici raximahu llah iyo atbaacdiisa in badan oo ka mid oo imaamu nawowi qudhiisu uu ka mid yahay iyo ahlucilmi kaleba waxay dhaaheen maya xadiidku mar hadduu uu sugan yahay waana lagu camal falaya ismana khilaafayaan axaadiidtiio qofkan markaa loo diidayo inuu soomo qeybtaa dambe ee bisha shacbaan nahyigaasi ama ha la yidhahdo waa nahyu taxriim ama ha la yidhahdo waa nahyu tanziihe waa qofka u kasee ogaan u bilaaba waxa weeye qeybtaa dambe bisha qeybteedaa dambe soomka ogaan u bilaaba ee u qasdiya iyadoo ujeedda ay ku jirto ama hays yidhaahda waxa weeye bisha rabadaan sii hordeg ama ujeeddooyin noocaasi ha ku jiraane waa qofkaa weeye laakiin kii caadaay u ahayd inuu bishan iska soomo oo shan iyo tobankii horena soo soomaayey shan iyo tobanka dambena doono inuu soomo waxba dhib male bay idhahdeen waana sidii rasuulku samayn jiray sala allahu calayhi wasalam oo rasuulku dee intaa dambeun kuma khaas yeeli jirin intaa hore iyo intaa dambeba wuu soomi jiray marka adigu masaladu waa taa weeye wallaahu aclam xadiidku markaa inaanu sugnayn baanad moodaa inay xoog badan tahay wa can abilyaqdaani camaar ibni yaasirin radia allaahu canhuma qaala wuxu uhi man saama qofka sooma alyowma maalinka aladii yoomkaasoo yushaku fiihi laga shakisan yahay waqad casaa abalqaasimi abalqaasim buu caasiyey sala allahu calayhi wasalama rawaahu abu daawuuda watirmidiy wa qaala xadiidun xasanu saxiix xadiidka tirmidi wuu saxiixiyey alimaamu albaniyuna wuu saxiixiyey raximahu llah saliim binu binu ciid alhilaalina wuxuu leeya waa xasanu bishawaahidihi isagu sanadkiisa waxaa ku jira abu isxaaq asabiici waa mudalis waanu cancaneeyey buu yidhi ikhtilaadna markii dambe uu ku sugnaaday laakiin duruq buu leeyahay iyo shawaahid oo ibnu xajarba soo arooriyey markaa xadiidku uu sugan yahay lafdi ahaana xadiidku waa mowquuf oo camaar ibnu yaasir radia allaahu canhu baa leh laakiin macna ahaan waa marfuucoo waxa weeye dee saxaabigu isagu agtiisa ama rayigiisa kama bilaabi kara arrinka waxaana xadiidka laga qaadanayaa maalinkaasi oo mushakiga la idhaahdo in la soomaa inaanay bannaanayn oo muxaramayd baabu maa yuqaalu cinda ru'yati lhilaali wuxuu baab u yahay waxa la odhanayo marka la arko ee bisha marka la arko وعن طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وxوها إdا رأى markuu arka الهiلاaل بiشha markuu arko رaبضان ha نoqoto ama غayrkeed qاaل wuxuu odhan jiray اللaهuma allah أhilhu noogu bili عalayna korkayaga بالأمن nabadgelyo iyo wliimaani imaan noogu bili السaلاamati iyo nabadgelyo iyo wlسlاam islaamnimo mid noogu bilata ilaahay oo kaya markaa amniga iyo salaamadu way sii kala caamsan yihin oo salaamadaa ka sii caamsan rabbii rabbigay aniga rabbigay iyo wa rabbuka rabbigaagu bil yahay allah weeye labadeennaba ilaahay baynoo rabbi ah laba makhluuq baynu nahay oo ilaahay jalla wacalaa uu ku tasarufayo siduu doono uu ka yeelay taasina waxay radin ku tahay bay leeyihin ahlulcilmigu kuwii caabudayay bish iyo dayaxa iyo cadceediya waxa hilaalu rushdin wa khayrin ay haadaakani hilaalu rushdin waa bil hanuun iyo wa khayrin khayr waa bil hanuun iyo khayr rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun tirmidi baa wariyey waana xadiid xasan uu imaamu lalbanina wuu saxiixiyey sheekhan markaa saliim ibnu ciidna wuxuu leeyay waa xasanu likhayrihi xadiidku waa xasanu likhayrihi buu leey duruqdiisa la ysku kabaya marka laga reeba hilaalu rushdin wa khayr intaa marka laga reeba buuri intaasi tirmidi ma warina abu daawuud unbaa wariyey buuhi can qataadata mursalan fa hiya daciifa daciif weeye intaasi marka dikrigana la akhrisanaya marka bishii ay bilatay la arko baabu fadli suxuuri wa taakhiirihi baabu fadli suxuuri suxuurashada fadligeedu baabuu yahay ama saxuurta la cuno iyo wa taakhiirihi in la dib dhigo maa lam yukhsha طuluucu اlfajri inta aan laga baqan waagi inuu dilaaco وعan أنس رضي الله عنه qال qاla رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم تaصxروu سxuurta faإna في الصaxuuri cuntadaasi saxuurta la ydhaha waxaa ku jirta barakatan baraka ku jirta mutafaq caleyh barakada ku jirtaana waa noocyo dhowra oo ahlulkitaabkii oo la khilaafayo sida aynu arkiba doono waa sunnadii rasuulka sala allahu alayhi wasalam oo la dabaqayo loo hogaansamayo waa ta saddexaada qofku awood buu ku helayaayo dee waa quraacdii hore loo yar dhigay qofku shaqooyinkiisii iyo cibaadadii maalintii uu cibaadaysanayay soomkii waxaasoo dhan buu iska xijinayaa xuska ilaahay uu xuso iyo inuu wax sadaqadaystiyo inay sabab u noqotaa dhici karta si kastaba ahaatee barakadaas way iska noocyo badanta marka qofkuna inuu maaragtay badsadaa shardi maaha nooc gaaroo cuntada ka mida inuu ka dhigaano shardi maaha ha yeeshee inuu la yimaado ayaa muhiim ah xataa haddaanu qofku u baahnayn sunadaasi uu dabaqo waa inuu la yimaadaa wanaagsan wacan zayd bni haabitin radia allaahu canhu qaala tasaxarna wuxuu ihi saxaabigaasi waanu suxuurana maca rasuulilaahi rasuulka ilaahay la jirkiisaanu suxuuranay sala allahu alayhi wasalam uma dabadeetana qumnaa waxaanu u kacnay ilaae ilaa salaati subxi wey salaada subax oo qiila waxaa lagu yidhi kam kaana baynahumaa imisaa u dhexeeyey suxuurta wakhtigaa suxuurateen iyo salaada subax ciddaa ku tidhina waa anas qudhiisa sida lafdigii kaleba uu sheegaayey kam kaana baynahumaa imisaa u dhexaysa qaala wuxuu ihi qadru khamsiina aaya konton aayadood in la akhriyaa u dhexaysay a qadarkeed konton aayadood oo dhexdhexaad oon aadna u dhaadheerayn aadna u gaagaabnayn wax maaragtay la mida inta la akhriyaa dee wax iska macluumay ahayn oo waxyaabo caynkaasaana jiri jiray oo wax ku maaragtay qiyaasi jireen waxna ay isugu sheegi jireen markaainaha in leeg baa u dhexaysa muttafaqun calayh intaasi waa ilaa suuraddan la yidhaahdo shuuro oo kale maalan waa dhowr iyo konton yar oo aayadood ilaa saddex iyo konton meelaha malaha mise talo afar iyo konton waa markaa fusilad oo kale iyo shuuro oo kale iyo suuradaha subaca maaragtay waxa weeye suuradaha ku jira meelahaas oo kale weeye inta la akhriyayo weliba qiraa'aduna waa inay noqon mid la didinayo la dedejinayo iyo mid aada loo maaragtay raajinayo midnama mid iska dhexdhexaad loo akhriyayo marka waxaa laga qaadanaya halkaa suxuurta inuu rasuulku dib u dhigi jiray sala allahu alay wasalam oo wakhti salaada ku soo dhow uu suxuuranayey wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu uhi kaana lirasuulilaahi rasuulka ilaahay waxaa u sugnaa sala allahu alayhi wasalama muadinaani laba muadin bilaalun bilaal iyo wabnu ummi maktuum ibnu ummi maktuum saxaabigii la odhan jiray cabdullah faqaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam ina bilaalan bilaal yuadinu wuxuu dhawaaqaa bileylin habeen buu dhawaaqaaye wakuluu cuno washrabuu caba iska cuno iska caba oo cuntadiina iyo cabistiina ha joojinina iyo wixii idiin bannaan xataa yuadina ilaa uu ka dhawaaqayo ibnu ummi maktuum ilaa saxaabigaa kale uu ka dhawaaqayo qaala wuxuu uhi walam yakun baynahumaa umanay dhexayn labadooda adaan ilaa an yanzila haadaa inuu kaani soo dego wayarqaa haadaa kana uu koro mooyaane muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim waa isku waafaqeen marka wakhtigii rasuulka sala allahu alay wasalam minaaradaahni ma jirin laakiin meel baa la kori jira oo laga eedaami jiray oo intuu muadinku meel koro ayuu halkaas u ka adaami jiray haddaba halkan su-aal baa maaragtay isweydiin mudan oo haddii waxa weeye intuu meesha koro adaanka hore bilaalu dabeetana ku dhufto oo uu soo degay haddana uu weydaarto ibnu ummi maktuum dee waktiba uma dhexeeyo goorma wax la cunayaa goorma maaragta ya ilan lafdiga xadiidka daahirkiisa intaa damba saasaad moodaa soo ma macnuhu waxa weeyaan bay dhahaan ahlucilmigu wallahu aclame markaa uu adimo bilaal xoogay buu dee iska yar nagaan jiro ama ha ducaysto ama ha tukado ama maaragtay iska yar joogo xoogay buu halkaa ku joogi jiray haddana marka dambe uu soo degaa kolkaasuu u sheegaa waagii inuu beryo markaa u sheegaa waxa weeye ibnu ummi maktuum kolkaasuu isna dabeetay intuu diyaargaroobo meeshii fuulo ayuu ku dhufanayay wa can camr bn اlcaasi radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam qaala wuxuu rasuulku uhi faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahli اlkitaabi aklat الsaxr faslu ma ay faasilu ma faslu waa faclu oo calaa wasni waa faslu waa faclu oo bimacnaa faacila maana waa is mawsuulo bimacna ladii ah faslu ma ay faasilu ladii kii waxaa kala saarayaa bayna siyaamina wa siyaami ahli اlkitaab u dhaxeeyey soomkeen iyo soomka ahlulkitaabku waxaa kala soocaya kala kaxaynaya aklatu saxar waa cunista suxuurta rawaahu muslim waa cunista hee waxa weeye wakhtigaa dambe habeenkii niskiisa dambe wax la cuno weeye marka suxuurtu ikhwaani waxay ka mid tahay khasaaista ummaddan fadaa'il badanna way leedahay xadiis badan baana ku soo aroortay xataa amaraa ku soo arooray sidaasoy tahay waxay ahlulcilmigu qabaan inay sunno uun tahay oo waajib aanay gaadhsiisnayn subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astakfiruka wa atuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online